Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma ayaa qoysas gaaraya ilaa shan boqol oo qoys deeq raashin ah ugu qaybisay degmada Dayanile ee gobolka Banaadir. Qoysaska oo isugu jira danyar iyo naafo ayaa ka mahadceliyay deeqda raashinka ee dowladda Turkiga ee u soo marisay Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma.
hay-adda maareynta gargaarkay noo keentay waa helnay waan ku mahadsan yihiin qaar iyo caafimaad alla idin siiyo waxaan ka rabnaa midaan iyo mid ka sii fiican ilaahay inaa guuleeyo ilaahay inaad baraka iyo khayr halu yeelno waana helnaa mahad celis walaalahan fiican oo noo gargaaray ilaahay aan ku mahad celisnaa maasha allah waxaa nala soo gaarsiiyey deeq aad iyo aad u wanaagsan muslimiinta noo soo dhiibtay walaalaha soomaaliyeed kulligood oo mahadnaqaynaa ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay inuu ka dhanka kale agaasimaha waaxda gargaarka iyo hay-adda Sodma Sahra Cali Yuusuf ayaa ka warbixisay tirada kaamam ee ku yaala degmada Dayanile ee ka faa'iidaystay deeqda raxmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan joognaa degmada daynile xaafadda kordamac oo maanta aan ku qaybinayno shan boqol oo qoys oo danyara oo ku nool kaamamka kaamamka degmada daynile kaamamkaasoo ay gacanta ku hayso hay-adda ama kuba waa kaamam ay gacanta ku hayso raashinkan waxa uu nooga yimid dowladda aan walaalaha nahay ruushka waxayna ugu tala gashay in looga faa'iideeyo dadka danyar dadka danyarta ah ee ku nool gobolka banaadir iyo gobollada dalka waxaana rajaynayaa dadka maanta ay intaa nasiibkooda iyo calafkooda u noqday in ay ka faa'iidaystaan oo ay guryahooda geystaan waxaan rajaynayaa wax yar iyo wax badanba waa isku mid waxa aad aragtaanna waa wax walaalaha turkiga ay noogu soo deeqeen si aan ummadda aan uga faa'iidayno waxaan joognaa garoonka aadan cadda international airport oo maalmahan ay nooga socota gargaar aan u dirayno gobollada waxaa maanta aan halkaan ka sagootinay oo aan dirnay hal flight oo aan u dirnay degmada faardheere maamul goboleedka jubbaland waan u dirnay falaytkaasoo ah falaytkii toddobaad oo aan ugu talagalnay dadka degan faardheere in ay looga faa'iideeyo siyaabaha kala duwan oo ay ugu soo kala qaxeen oo ayaan ugu talagalnay inay uga faa'iideeyaan annagoo oo mar kasta ka jawaabayna baaqyada nooga imaanaya madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadaba hay-adda maalinta musiibooyinku maalmahan waxay aad isugu hawshay in ay gobollada aan la tegi karnin oo aan baabuur waxba lagu gaarsiin karnin badna aan lahayn in ay sida dhaqsiyaha badan ay ugu gurmato uguna daadgurayso diyaarado